waxaana caddaynaynaa howlgalkaas siduu u bilaawday inuu ahaan doono oon oon lagu kala maqnaanayno ilaa iyo gacanta lagaga dhigo ma degmooyinka maqan waxaan kaloo caddaynaynaa in ummadda aan hadda aan u dhiman rabno ay kalsooni fiican nagu qabaan deganaansho badanna ay muujiyaan inta aan ka soo gaarayno hadduu eebbi idmo waxaan kaloo sheegaynaa shacabka ku nool maamul goboleedka jubbaland inay caawiyaan walaalahood u dhimanhaya ee ciidamadooda ah si kastoo ay ahaato waxaan halkan ka caddaynayaa in sha allah hadduu ilaahay yidhaah isagoo hoggaanka uu noo hayo madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan inaan mar dhow howlgalkaa aan dhammaystiri doonno insha allah annagu taaka gobolka maamul goboleedka jubbaland taaka ay leedahay intay maqantahy howlgalkuu soconaya ma aha taargadka gobolka jubbada dhexe oo keliya shacabka waxaan ugu baaqayaa deganaasho iyo kalsooni inay ku qabaan dadkooda walaalaha ah ee naftooda u horaya